habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo arbaco ah oo bisha oktoobarna ay tahay laba iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com waxaana idaacadda habeennimo idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadamaha oo ka dalbaday midooda yurub in beesha iyo beesha caalamkuba inay tallaabo ka qaadaan etoobiya The European Union should be taking much stronger action on Ethiopia. It should be pushing for an international investigation. It should be pushing for UN special rapporteurs to be allowed into the country, 11 of which have outstanding midowda indictments.
yurub waa inay tallaabayntan ka xooggan ka qaadaan etoobiya waa inay dalbadaan baadhitaan caalami ah iyo baarayaasha qaramada midoobay in waddankaasi loo oggolaado kaasi waxa uu ahaa khabiir ka tirsan hay-adda human rights watch oo maanta ka hadlayay magaalada brussels waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan cudurka jadeecada oo la sheegay inuu ka dilaacay deegaano ka mida somalilan Een, dadka iminka u jiifa waxaa lagu yidhi ilaa hadda een, riboodka ugu dambeeya la isciliyo xagalaya layga soo sheegay inay tahay ilaa afartan iyo toban caruur yihiin een, soddon kalena ay dad waaweyn yihiin een, dhimashada waxaa lagu yidhi waa afar hase yeeshee inkastoona death certificate ee anigu aan akhriyin xanuunka u dhintay laakiin dadku waxay tuunsan yihiin xanuunka jadeecada
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo aad dhegaysataan fiidnimo kastoo arbaca ah toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay waxa weeye dadku berigii hore wax kasta ha cunaanee hawl gacmeed bay qaban jireen shaqo badan oo culus ama way lugayn jireen weliba nolosha soomaalida markaan soo eegno aan eegno oo reer guuraabay ahayd oo ceeb biyaa laga soo- lasoo- la soo dhaamin jiray oo mishiinimay jireen gacanta dadku kula soo baxayeen beerahoo kale saasaa loo isticmaalayay iminka een, waxaa dhacday in dadkii dad fadhiya ay noqdeen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska danjiraha maraykanka u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanku ay si dhow ula shaqaynayso dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada galmudug iyo puntland si wax looga qabto walaaca ka dhashay weerarkii sideed iyo labaatanki sebtembar ee agagaarka magaalada ga- gaalkacyo oo sida lagu xusay war-saxaafadeedkan ahaa mid ay ciidamada maraykanku isku difaacayeen dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto warbixinada la xidhiidha khasaaraha ka dhashay duqayntaasi war-saxaafadeedka ayaa xusay in dowladda maraykanku ay si dhaba u wajahayso eedeymaha la xidhiidha khasaaraha duqayntaasi ka dhashay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan inay qiimeynayso dhammaan caddeymaha u muuqda kuwa kuwa lagu kalsoonaan karo danjiraha maraykanka ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kulamo kula yeeshay odayaasha dhaqanka madaxda siyaasadda ee koonfurta kaalkacyo oo uu ku jiro madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed sidoo kale danjiraha maraykanka ayaa la kulmay madaxweynaha galmudug cabdiweli gaas iyo madaxda sare ee ciidanka qaranka soomaaliyeed
madaxa ololaha doorashada ee hillary clinton ayaa waxa uu sheegay in hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i-da ay baarayso doorkii ruushka uu ku lahaa in la jabsado iimeylada arrintaasi oo ruushka laftiisa uu iska fogeeyey kadib markii la jabsaday kumanaan iimeylo ah oo uu lahaa john botedes waxa wikileaks ay soo bandhigtay jimcihii iimeyladaasi bodetista ayaa waxa uu sheegay wariyaasha isagoo la hadlayay talaadadii shalay ahayd in uu ku dadaalayo inuu gacan weyn ka geysto in baarayaasha ay helaan dadkii xaday iimeylada xogtooda waxaa kale oo intaasi uu ku daray inaysan waxba iska dhacaynin waxaa kale oo intaasi ku daray inaysan wax iska dhacay oo yimid aysan ahayn in iimeylada soo bandhigistooda xogtii ku jirtay ee la xaday iyo sidoo kaleeto cajaladii muuqaalka ahayd ee aflagaadada gefka ah oo musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump uu ugu geystay haweeney inay mar qura soo wada baxaan
xiisadda ka dhex taagan dalalka turkiga iyo suuriya ayaa sii kordhay xiisadan ayaa bilaabantay markii ciidamada turkigu ay gudaha u galeen dalka ciraaq kuwaasi oo ku sugan agagaarka magaalada mawsil ee waqooyiga ciraaq ciidamada turkiga ayaa la wareegay xero milatari oo ku taala deegaanka bacshiiqa xeradan ayaa ah mid loogu talagalay in lagu tababaro maleeshiyaadka sunniyiinta ah ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku baaqay in turkiga ay la baxaan ciidankooda laakiin madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa baaqaasi ku tilmaamay mid aan qiimo lahayn sidoo kale madaxweyne erdogan ayaa hore u sheegay in loo baahan yahay in dib looso- loogu noqdo heshiiskii luusan ee sanadkii kii lagu sameeyey xuduudaha turkiga isagoo tilmaamay in heshiiskaasi uu ahaa mid ku yimid cadaadis shisheeye baadaraga ugu weyna mah- madhabta catholiga bob francis ayaa arbacada maanta waxa uu ugu baaqay in xabad joojin deg dega laga hirgeliyo wadanka suuriya isaga oo khudbadiisa toddobaadlaha ay fatikaankana kusoo qaatay asbuucani in la joojiyo dagaalka uu sheegay in ay caqabad ku tahay dadka shacabka ah islamarkaasina ay muhiim u tahay in xal waaro laga gaaro uu hirgalo dadka shacabka ah gaar ahaana caruurta si ay uga baxsadaan ayaa uu yiri meelaha duqayntu ay ku socoto goor sii horreysayna dadaallo caalami ah oo la abuuray sidiina loo joojin lahaa xabajoojin ay ahayd ujeeddadooda ayaa hakad uu ku yimid kadib markii dhinacyadii waday dadaalkaasi ay meesha ka baxeen waa ruushka iyo maraykanka oo xabajoojintooda diiradda ku saarayay in xal loo helo arrinta xalab hase yeeshee ee burburtay markii dambe
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa ugu baaqday midowda yurub iyo beesha caalamku in ay tallaabo adag ka qaadaan dowladda etoobiya kadib qalalaasihii dhowaanahan ka dhacayay waddankaasi oo ay ku dhinteen tobannaan qof hadalkan ayaa human rights watch waxa ay ku sheegtay dhegeysi ku saabsan etoobiya oo lagu qabtay baarlamaanka midowda yurub warbixintan waxaa magaalada brussels ka soo dirtay wariyahayaga martin vander wolf waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya bulshada caalamka ayaa si weyn uga wareegaya dhanka kale marka ay timaado gabadfallada ka dhanka bini'aadinimada iyo xadidnaanta xurnimada hadalka etoobiya sida ay sheegeen kooxaha xuquuqul insaanka ee caalamiga cilmi baaro sare oo caalami oo hay-adda human rights watch ka tirsan felix horn ayaa sheegay inay jirto inaan xoog badan la iska saarin in la adraso xaaladda adag ee etoobiya sababtoo ah buu yidhi xiriirka xooggan ee waddankaasi kala dhexeeyo isbahaysigeeda caalamiga ah ee dhinacyada soogalootiga iyo nabadgelyada The European Union should be taking much stronger action on Ethiopia. It should be pushing for an midowda yurub waa inay qaadaan tallaabooyin xooggan oo ay ku cadaadinayaan in la oggolaado baariyaal caalami ah waa inay ku cadaadiyaan baariyaal gaar ah oo qaramada midoobay ka socda in loo oggolaado dalkaasi kuwaasoo kow iyo toban ka mid ay haystaan casuumad aan caadi ahayn waa inay sidoo kale ku riixda etoobiya inay sii dayso dhammaan dadka la xirxiray intii lagu guda jiray dibadbaxyada dibadbaxyo lagu dalbanayo xorriyad siyaasadeed ayaa ka dhacay qaybo ka mid a dalka etoobiya iyadoo looga soo horjeedo dowladda etoobiya waxaana dowladda etoobiya ay ku dhawaaqday muddo lix bilood xaalad deg deg ah ee la geliyay waddanka muddo labaatan sano ku dhowaad etoobiya ayaa gargaarka ugu badan yurub ka hesha waxaana midowda yurub uu janwarideyna ka soo gudubnay uu meel mariyay qaraar lagu cambaaraynayo khalalaasaha ka jira dalka etoobiya gaar ahaan dhaqanka ciidamada nabadgelyada hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ayaa toddobaadkan booqatay dalka etoobiya waxa ay diiday inay baarlamaanka dalkaasi ka hadasho sababtoo ah ka maqnaanshiyaha xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka waxaase ay ku baaqday dowladdu inay furto siyaasadda waddankaasi ana gomis oo xubinka baarlamaanka midooda yurub islamar ahaantaasina hogaaminaysay howlgalkii dadkii goobjooga ka ahaa doorashooyinkii dhiigga ku daatay ee dalka etoobiya ka dhacay sanadkii ayaa hadalka angela merkel ku tilmaantay mid laga shallaayo It was uh, important the message that she passed that indeed there must be.
waxay ahayd fariin muhiim ah oo ay gudbisay taasoo xaqiiqdii noqonaysa dhabbo wadahadal u furaysa mucaaradka iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dhaleecaynta dowladda ee jirta taasi waa fariin liidata sababtoo ah jarmalka waxay sidaan mas-uuliyad weyn booska midowda yurub kaga aadan etoobiya dadka ku dhaqan gobolka oromada ee dalka etoobiya ayaa bilaabay dibadbaxyo ay dhigayaan kuwaasoo ka soo horjeeday qorshaha lagu ballaarinayo magaalooyinka oo dowladda etoobiya ay waday sanadka laga soo gudbay markaas oo dibadbaxyadu ay ku fideen meelo kale oo waddanka ka mid ah waxaana dibadbaxyadaasi oo rabshada ahaa qaarkood ay sabeen inay ku dhintaan shan boqol oo qof sida ay hay-adaha xuquuqul insaanka ay tilmaameen etoobiya ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxo shisheeye oo liita ay isku dayayaan in ay khalkhalgeliyaan dalkeeda islamar ahaantaasina ay samaynayaan isku dayo lagu afgembinayo dowladda
warbixintii wariyaha v o eda marta vander wolf waxaanay nala socodsiinay jamaal axmed cusmaan ciidamada etoobiya ayaa shalay waxa ay ka baxeen magaalada ceel cali ee gobolka hiiraan waxaana uu ahaa saldhiggii labaad ee isla gobolkaasi ee ay dhowaan ka baxaan ciidankaasi arintaasi ayaa khubarada geeska afrika ay sheegeen inay la xiriirto culeyska dhinaca siyaasadda arrimaha gudaha ee soo food saaray dowladda etoobiya toddobaadka ku ku dhawaaqday xaalada degdega ah inay kusoo rogtay wadankaasi xuseen bare aadan ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi
walaal xiriir baa ka dhexeeya ha xiriir baa ka dhexeeya kalasa iminka etoobiya ka taagan iyo ciidankan soomaaliya kala baxaysa weli waa iska dee xataa waxay dhici karta in sudan xataa kala soo baxda maarta abi abi ciidan kala soo baxata ayaa macquule maxaa yeele xaaladda waddanku maraya xaalad cakiran weeya waddanka wuxuu galay waxaa loo yaqaan emergency loo galay oo yani xaalada gaalageliyey ciidanka hegan weeyaan waxaa loo baa marka inay soo celiyaan amarkii kala dambeynta laba inay soo celiyaan marka waxa weeye runtii yani culeyska gudaha ka saaran dartii ay iminka ayay ciidankan iminka iminka u baxayaan oo dalkooda ay ugu noqonayaan maxaa yeelay waad arkaysaa lix bilood ayaa lasoo rogay xaalad degdega lasoo rogay marka xaaladda dad degdega ee lasoo rogay ayaa marka ayaa waxa weeye waxa weeyaan waa xaalad micnaha yani kutusinaysa etoobiya inay kala tegaysa maarta etoobiya inay kala marka markii hore waxa weeye yani inta badan waxay sameeyeen wa waa isdhigteen laakiin hadda maadaama yani culays gudaha uu ka taagan yahay yani etoobiyaba kala tegaysa marka yani inay ciidan ilaaliyaan soomaaliya ilaaliyaan ama ay ilaaliyaan abiya priority ma aha kasokow ciidamada ay kala baxday soomaaliya qalalaasaha ka taagan gudaha etoobiya saameyn intee lag buu ku yeelan karaa guud ahaan soomaaliya soomaaliya horta etoobiya hadday micnaha qalaasahan ay xakaman weydo waxaa dhici karta in afartan milyan oo sooma oo qaxooti ay kusoo qaxaan maxaa yeelay hadda aan ha imanka hadda aan kula hadlayo yani qaxooti fara badan baa ka jooga hargeysa qaxooti fara badan baa ka jooga boosaaso qaxooti fara badan baa ka jooga garoobe oo runtii dadka oromada u badan hadda imanka kacdoonka wada haddii marka yani afartan milyan kadib ay kusoo kusoo yaacaan dhulkii soomaaliyeed ay kusoo yaacaan micnaheeda waxa weeyaan waxaan soomaalida waxay noqonaysa sida falastiin o kale noqonaysa falastiin yani falastiniyans o kale noqonayaan sida ruuxii falastiin ka dhacay falastiin waa lagu soo qaxay yuhuud way kusoo qaxeen imankan waa arkaysa waa toban jira qaxooti ku yiri ama runtii waaba qaliya baartay marka laba iyo toban milyan ilaa saddex iyo toban milyan ilaa shan iyo toban milyan oo ruux oo qofood oo soomaaliya oo ay kusoo qaxeen marti in ka badan afartan milyan waad waad qiyaasi kartaa xaaladda taa laegta waad qiyaasi karaysaa maarta laakiin waxa weeya runtii yani waxaa loo bahay nimanka ninka talada haya in ay xaaladda dejiyaan oo marka dadka ay la hadlaan oo xoogga ay isticmaalayaan ay daayaan maxaa yeelay xoog wax lagu muquuniya waxaa suurtagal maaha in marka dunida kacdood baa ka taagan caalamku wuu isbedelay adduunku wuxuu digital buu noqday informationka maanta gudaha etoobiya ka dhacaya yani waxa weye alaqsaa la ogaan karaya toban sana ka hor lama ogaan karaynin maanta waa la ogaan karaya technologiga ayaa sahlay technologiga ayaa sahlay marka waxaa loo bahay marka in dadka la fadhiistaan la la hadlaan waxa ay tabanayaan u yeelaan yani maxkamadihii ay xor ka dhigaan political partyski ay xor ka dhigaan yani waxa weeye si si xornimo loo tartamo yani risaska wadanka si sax loo qeybiyo ciidanka macnaa laisku dheeli karo ciidan etoobiya laga yeelo oo ciidan micnaa yani tigrabis ay xidhanta aanan laga dhigin ragga ragga sarsana janada jananada maarta janaalada aan laga dhigin waxaasoo idil ayaa marka imanka hor yaala in micnaa xaaladda degdega dalka u galay micnaa si wanaagsan si wanaagsan ay u maareeyaan oo micnaha waxa weye aysan xoog muq xoog aysan ku muquuninin marka ciidamadan imanka tegaya marta runtii tegaya waxa micnaheeda waxa weeyaan yani etoobiya runtii waa ay kala tagtay marka waxa weeyaan waxa weeyaan inaad is ururto weeyaan dalalka caalamka ee horu maray gaar ahaan reer galbeedka maraykanka iyo wadamada oo u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyaddu saameyn intee lebi ku yeelan karaan qalalaasahan iminka ka taagan etoobiya xasilintiisa horta inta badan wadamada reer galbeedka iyo maraykanka runtii taageero fara badan ayay siiyaan nimanka nimanka talada haya lacago fara badan bay siiyaan deeqo fara badan bay siiyaan marka cadaadis fara badan ay ku keeni karayaan in micnaha yani in runtii micnaha yani ay nimankan talada haya micnaha wax ka bedelaan qaabkii wax umeeran ay wax wax u wadaan hadda waad arkaysaa wadanka maraykanka wuxuu soo saaray digni buu usoo saaray wadanka etoobiya uu leeyahay arrintan micnaha yani oo xaalada degdeg xaaladda degdega dalka la geliyey yaan loo isticmaalin in xuquuqda biniaadamka lagu tunto yaan loo isticmaalin micnaa waxa weye in dadka lagu xiro yaan loo isticmaal dadka micnaa in lagu jirjiro yaan loo yaan loo isticmaal dadka micnaa dadka micnaa in lagu lagu afduubo yaan lagu isticmaal dadka isisba in lagu safa yaan loo yaan loo isticmaalin wadda baranka dibintu abu soo bixiyey waddanka baranka soo bixiyey waddada reer reer reer galbeed waad arkaysaa jarmalka ayaa ugu dambeeyay angela merkel waxay tagtay etoobiya ay tagtay waxyaaba inta badan ay ka hadlaysa waxa weye dimuqraadiyadda weyaan marka etoobiya inay dimuqraadiyadda cagga dhigata ayaa ka goon wadamada reer galbeedka marka inta badan waxay rabaan inay cadaas ku saaraan raggan talada haya in wax badan micnaha ka tanaasulaan wax badan wax badan ay ogolaadaan si dalka micnaha lasugu keena si dalka lasugu keena maarka midda kale inaan kugu daro waxa weeyaan nimanka haweenka talada haya dad minority weeyaan minority wax mahayn karaya runtii dad minority ah yani dad micnaha majority ah runtii inay xukumaan way way adkaanaysaa aad u adkaanaysaa waxaa lamida waxa maanta iminka ka dhacay wadanka syria ka dhacay syria waxaa maanta xukuma dad minority xukuma calawiyin la yidhahdo maxaa maanta haysta waxa dadka majority-ka ku kacay marka waxba kama duwana xaaladda iminka syria ka taagan midaan midaan ka taagan ethiopia waxba kama duwana
rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi ayuu kaasi ahaa oo xuseen barre aadan u warramayay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay deegaano ka mida gobolka saaxil ee somalilan waxaana inta la ogyahay u dhintay afar qof halka afartameeye kalena ay u jiifaan xarumaha caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan saleebaan jaamac diiriye oo wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud sirwac u waramay ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay xaaladda ula tacaali lahaayeen isagoo xusay in deegaanada uu cudurku ka dilaacay ay u direen kooxo ka howlgala si loo xakameeyo
way jirtaa adeer maxaa la yidhaha marka laga eego rabixinada ka imanaya howlwadeennada caafimaadka gobol ku sugan way jirtaa jadeecadaas waxaan la sheegaya inay dad u dhintay jiraan iminka oo ay dad kaloo u jiifaana jiraan wasaaraduna way ka howlgashay horena uga howlgashay welina way ku jirtaa howlgalkeedii waxaa jira tiiman jooga iminka goobaha iyo kuwo kaloon hadda usii diranaba dhimashaa tilmaantay agaasime inta in leeg baa dadka hadda ay saamaysay ee dhinta u dhintay amaba u jiifay xaaladdan jadeecada dadka iminka u jiifa waxaa laygu yidhi ilaa hadda riboodka ugu dambeeya la isciliyo xagaliya layga soo sheegay inay tahay ilaa afartan iyo toban caruur yihiin soddon kalena ay dad waaweyn yihiin dhimashada waxaa laygu yidhi waa afar hase yeeshee inkastoona death certificate dee anigu aan akhriyin xanuunka u dhintay laakiin dadku waxay tuunsan yihiin inay u dhinteen xanuunkaa jadeecada ayay dadka goobjooga iyo howlwadeennada caafimaadku tuhunsan yihiin waana calaamadiina oo lagu arkay lagu yaqaanay jadeecada markaa waa arrin jirta marka ma tuhunun baa agaasimeen oo de calaamadahaas unbaa la eegay mise waa lasoo xaqiijiyey in cudurkan dilaacay tirada intaa leeg saameeyay yahay jadeeco waxa weeye aqoonta dadku waxay bartaa waa aragnimaday bartaa marka dadku hore u arki jireen cudur waxna waa wax guudka laga yaqaana wax specifica oo shaybaadh lagu sameeyey ilaa hadda shaybaadh soo saaray oo la ii keenay ma jiro leeyahay waa jadeeco laakiin dadka aqoonta caafimaadka u lehi waxay caddaynayaan marka la eego calaamadahaas inay inay buuxiyeen calaamadihii lagu arkay dadka jadeecada lagu wada arki jiray inkastoo iminka aan shaybaadhan lasoo qaado laabkii aan weli resboonkiisi la helin haddana waxaa loo badinayaa inay tahay jadeeco maadaama ay xanuun kaloo u eego noocaas oo intaas aanu jirinoo lagu khaldi karaya diidisteedu jadeeco maaha waxunbay wakhtigaysii luminaysaa in la yidhaahdo jadeeco maaha waxaa wixii xanuunka jadeecada lagaga hortegi karo o dhan waa in la qabto tallaaladiibaa socda daaweyntiibaa socota xumadka jebintiibaa socota
marka macnaha wasaaradda caafimaadka haddaba way bilowday howlgalkii oo waa lagu guda jiraa xakameynteedii iyo gacankuhaynteedii wasaaraddu gobol ahaan waxay ka bilowday maxaa la yidhahdaa khamiistii ka hor hase yeeshee wasaaradda xarunteedu waxay ka bilowday oo operation ka qayb qaadatay marka laga soo bilaabo sabtidii ilaa haddana waxa weeye way way howlgalku wuu socdaa maxaa la yidhahdaa waxaa jira waqti aad ku foogan tahay daaweynta dadka iyo wacyigelintii dadka iyo tallaalidoodii mana aha waqti looga faa'iidaysto maxaa la yidhahdaa waxyaalo kaloo aan munaasib ahaynoo wuu jiraa xanuunka wuuna xanuunsanaya waana la daweynaya maxaa isku duubnay wada jir bulshadoo dhan baa loo baahan yahay inay ka hortegeediiyo la dagaalanka xanuunka ay ka wada qayb qaadato gesta kale danku weydiiya agaasime waa deegaanada deegaanada ee ay ka dilaacday amaba laga soo sheegay xaaladan ee jadeecada ee gobolka saaxil waa gobolka saaxilun baa layidhi ma deegaano gaarun baa deegaanade baad ka tilmaami karta ilaa hadda adeer hal inta lay tilmaamay waxaa ka mid a eriyada ay ku taalo xagal laasciidle iyo dhulka xeebta ku teedsan oo gelidooduna adag tahay dadku inta badan waxay ku jiraan dee dhul adagoo ay gaadiidkuna ku adag yahay marka eriyooyinka iminka ugu wararkaasi xanuunadaasi ka dhaceen ugu badani waa eriyadaas laakiin waxaad ogaataa marka uu dhulku inta isku cimilada ama isku hawada ama waqtigaasoo kale inay isku fidi karaan markaa ay kolley waa bariga saaxil
marka maxaa tallaabooyinay hadda idii qorshaysan si aanay deegaano kale ugu fidin marka laga yimaado waayo dadku isu gudbaya intaa de dabcan abaarana waa laga soo sheegaya dhinacaas waxaa laga yaabaa inay dadkii guurguuraan oo ay meelo kale u hayaamaan maxaa idinka qorshaysan amaba wax qorsha ama tallaabaa inaanay de fidin oona intaa kasii fidin kolley waxaa noo tallaaba horta marka hore in ay la tallaalo iyadoo weli la wado caruurta aan tallaalayn da-doodu tahay da-doodu yar tahay islamarkaana la daweeyo dadka iminka qaba waxaan kale oo iyadana fariin guud u dirayaa dadweynaha iyo waalidiinta qofka marka lagu arko calaamadaha loo malayn karaya inay tahay jadeecada in sidii caruurta kale iyo dadka kale aanay isu isu sarhayn lahayn ay wixii ay qaban karayaan qabtaan waxaa kaloo muhiima inaan la dedin caruurta oo aan naqaska ama lagu degin in hawo furan oo leydhleh uu dhigo waayo xumadda qof caruurta xumadda badanee ku dhacda waxay noqonaysaa mid dee qofka maskaxdiisa waxyeesha iyadan intaa wacyigelin wasaaradduna ilaa hadda waxay wadaa tiimamkana way sii xoojinaysaa maadaama ay kiisasku aanay sii yaraanay sii badanayaan howlgallada aanu sii wadno waanu tiimam kalena waanu u diranaa dawo iyo maxaa la yidhaha tallaalkiina way yaaleen gobolka iyo goobaha ay wax ka dhaceenba gaadiid kale iyo maxaa la yidhaha shaqaale caafimaad oo kalena waan ku xoojinaa haddii la yidhahdo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan saleebaan jaamac diiriya oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o e da cabdixakiin maxamuud shirwac
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal dowladda kenya ayaa sheegtay inay doonayso inay xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhammaadka sanadkan xeradu waxa ay hooy u tahay saddex boqol oo kun oo qof oo badankood ka yimid soomaaliya labadan wadan iyo qaramada midoobey ayaa ku heshiiyey in ay si tabarucaad ah ay dadkani ku laabtaan warbixintan ayaa jason batink uu ka soo diray wariyaha v o e da ee ka tirsan waxaase uu ka soo diray kismaayo
hay-ad ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay ayaa kala shaqaynaysa waddanka kenya dagaalka ka dhanka waxyaabaha mukhaadaraadka iyo daawooyinka awoodaha gaarka u korriya dadka ciyaartooyda ee anti dobinka loo yaqaan taasi oo khatar weyn ku ah isboortiga iyo ciyaaraha fudud ee waddanka kenya ee ay oradadu ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto oo kulan gaara la yeeshay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan culumta sayniska waxbarashada iyo dhaqanka ee unesco ayaa waxa uu sheegay in ay gacan ka siinayaan sidii loo tababari lahaa kuwa iyagu tababara ciyaartooyda gaar ahaan ciyaaraha fudud si loo ciribtiro adeegyada iyo dhaqdhaqaaqyada gaarka halista ku ah da-yarta iyagu daneeya ciyaaraha isboortiga gaar ahaana orodada oo adeegsiga aaladahaasi ay khatar ku noqdeen mustaqbalka waddanka kenya adeegsiga walxahaasi waxa ay noqdeen kuwo aada u wiiqaya himadii wanaagsanayd iyo anshixii ciyaaraha isboortiga caafimaadka iyo weliba firfircoonidii looga bartay waddanka kenya iyadoo kharash fara badan dowladdu ay geliso saasi waxaa yidhi madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto oo la kulmayey madaxda hay-adda unesco waxaa kale oo si rasmi ah uuga qayb galay labadii maalmood ee lasoo dhaafay kulanka toddobaadka waddanka kenya ee dhaqanka ee unesco oo ka furmay magaalada baris waxaana lagu guddoonsaday iskaashi midaysan ay ka wada yeelanayaan horumarka sayniska tiknolojiyada iyo weliba ciyaaraha dagaalkan ka dhanka ah waxyaabahan mukhaataraadka ee ciyaartooydu ay isticmaalaan ee anti dobinka loo yaqaan ayaa kenya waxay ka mid tahay wadamada saxiixay sanadkaaynu kasoo gudubnay iyadoo ciqaab gaara ay la kulmayaan kuwa iyagu adeegsada kenya oo si gaara loogu tilmaamo inay ka mid tahay wadamada dunida ee ku horeeya ciyaaraha fudud ayaa caqabad waxa ku noqday adeegsiga waxyaabahan guracan sida unesco ay sheegayso kulankaasi waxaa si gaara loogu tilmaamay dadaalka dowladda kenya ay ku jirto inay mar kale soo ceshato dahabkii iyo waxyaabihii kale caanka ahaa ee goobaha waaweyn ay ka muujin jirtay munaasabadaasi waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee hay-adda unesco erina bukova iyo weliba danjiraha waddanka kenya wakiilka uga ah hay-adda unesco mr george godia yaasiin ciise wardheere v o e nairobi
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintaasi kulankii dhex maray madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruuto iyo hay-adda unesco ee qaramada midoobay inoo soo jeedinaya dhegeystayaal ka raalli ahaada warbixintan warbixintii ka horreysay oo aan iyadoo aan doonayno middan inaan idin ciyaarno taasi ay soo gashay haye xuseen
mahadsan isaara sidii aad ku maqasheen idaacaddeenna galabnimo dagaal ayaa maanta ka dhacay godin labe ee maamul goboleedka galmudug halkaasi oo maleeshiya ay taageerayaan kuwa ahlusunna waljamaaca ay kula dagaalameen ciidamada galmudug warar goordhoweyd na soo gaadhay ayaa sheegaya in iska horimaad cusub uu dhacay khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga cabdilwaaxid macalim isxaaq cabdiwaaxid dagaalkan cusub ee galabta dhacay maxaa faahfaahinayad naga siin kartaa
aad baa umaadsantaha xuseen gelinkii dambe galabta ayaa mar kale dagaalkii waxa uu uga qarxay deegaanka godin labe halkaa waxaa ku dagaalamay ciidamada galmudug iyo maleeshiyaad maleeshiya beeleed taageero ka helaya ciidamada maamulka ahlusuna ee gobolada dhashay dagaalka dalabtay wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaa in khasaaraha dhimashada ay gaarayso ilaa iyo labada dhinac marka la isku daro lix ruux dhaawaca ayaa kor u dhaafaya tiro ku dhawaad ilaa labaatan ah waxaa la kala geeyey isbitaalada degmada cadaado iyo degmada dhuusamareed ee gobolka galgaduud xiriiro kala duwan oo dhakhaatiirta aan la sameeyo waxay ii xaqiijiyeen in tirada dhaawacyada ah ee la keenay ay ku dhawaad tahay labaatan mas-uuliyiinta galmudug oo tiriid aan la sameeyey waxa ay si u xaqiijiyeen b o eda in gacanta dib ay ugu dhigeen ciidamadooda dowlad goboleedka galmudug deegaanka godin labe oo saakay dagaal uu ka dhacay mar kalena gelinkii dambe ee galabta uu dagaal ka dhacay dhanka ahlu sunna xiriid aan ka sameeyey wax wararka ma aysan sheegin balse waa ay ka gaabsadeen waxaa socdaa weli daadguraynta dhaawacyadii iyo dhibaatadii halkaa ka dhalatay dad rayida ayaa waxyeeladu soo gaartay sida b o eda loo xaqiijiyey waxaa sidoo kale jira in baraka xoogan uu ka socdo deegaanka godin lade waxaa xusid mudan in xuseeno xaaladda hadda ay degan tahay balse magaalada gacanta ay ku dhigeen ciidamada galmudug asaabka hore ee magaalada iyo meel aan sidaa uga fogeyna ciidamadii isgarasanayay maleeshiya beeleedkii iyo kuwa ahlusunnana inay ku sugan yihiin waa tahay marka maxay tahay sababta dagaalkan dhalisay
dagaalka gelinkii dambe waxa uu la xiriiray kii barkanimadii hore maanta ka qarxay godin labe waxaa kasii horeeyey iska horimaad koobnaa oo dhowr maalmood ka hor halkaa ka dhacay kaa uu dhixiyay maleeshiyaad maleeshiya beeleed dabeysan oo gudgoodo dhigtay ciidamada dowlad goboleedka ayaa weerar ku qaaday waxaa lagu guulaystay in maleeshiya beeleedkii halka laga qaado balse waxa ay fariisiin ka samaysteen deegaan aan sidaa uga fogeyn badinlade laguna magacaabay mareer gur oo horay ay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ahlusunna ee dhuusamareed isgaashaanbuursi iyo muddo kadib waxay maantay dagaal kusoo qaadeen badinlade magaalada ayay gacanta ku dhigeen dhibaato fara badanaa ka dhacday hase ahaatee gelinkii dambe ayaa ciidamada galmudug mar kale waxa ay weerar ku qaadeen godinlade gacantana ayay ku dhigeen magaalada gudaheedii aad iyo aad iyu mahadsan yahay wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalim isxaaq oo khadka telefoonka si toosa ugu jira halkaad naga socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad si toosa nooga dhagaysanaysaan idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e-da ciddii ay sheegaanna barnaamijyadan waxa ay dib uga dhagaysan karaan boggeenna somali v o e com qodobadeeda ku soo maqan dhegaystayaal waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska balse marka hore qodobadii wararkayaga oo ka kooban
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska danjiraha maraykanka u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanku ay si dhow ula shaqaynayso dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada galmudug iyo puntland si wax looga qabto walaaca ka dhashay weerarkii sideed iyo labaatanki sebtembar ee agagaarka gaalkacyo oo sida lagu xusay war-saxaafadeedkan ahaa mid ay ciidamada maraykanku isku difaacayeen dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto warbixinada la xidhiidha khasaare la sheegay inuu ka dhashay duqeyntaasi war-saxaafadeedka ayaa xusay in dowladda maraykanku ay si dhab ah u wajahayso eedeymaha la xidhiidha khasaaraha duqeyntaasi ka dhashay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan inay iyaduna qiimeynayso dhammaan caddeymaha u muuqda kuwo lagu kalsoonaan karo danjiraha maraykanka ee soomaaliya ayaa muqdisho kula kulmay odayaasha dhaqanka madaxda siyaasadda ee koonfurta gaalkacyo oo uu ku jiro madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed sidoo kale danjiraha maraykanka ayaa la kulmay madaxweynaha galmudug cabdiweli gaas iyo madaxda sare ee ciidanka qalabkis ee soomaaliya
madaxa ololaha doorashada ee musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa waxa uu sheegay in hay-adda dambi baarista maraykanka ee f b i da ay baarayso doorkii ruushka uu ku lahaa in la jabsado iimeylada arrintaasi oo ruushku ay iska fogeeyeen laftooda kadib markii la jabsaday kumanaan iimeelo ah oo uu lahaa john bodistas ayaa waxaa wikileaks ay soo bandhigtay jimcihii iimeyladaasi bodista ayaa waxa uu sheegay wariyaasha talaadadii isagoo la hadlayay inuu ku dadaalayay inuu gacan weyn ka geysto in baarayaasha ay helaan dadkii xaday iimeylada xogteeda waxaa kale uu intaasi ku daray inaysan wax iska dhacay aysa ahayn in iimeelo soo bandhigista xogtii la xaday iyo sidoo kale ay isku soo beegmaan cajaladii muuqaalka ahayd ee laga duubay isagoo dumar u gafayay musharaxa xisbiga dimuqraad waa jamhuuriga ee donald trump
xiisadda ka dhex taagan dalalka turkiga iyo suuriya ayaa sii korodhay xiisaddan ayaa waxa ay bilaabatay markii ciidamada turkigu ay gudaha u galeen dalka ciraaq kuwaasi oo ku sugan agagaarka magaalada mowsil ee waqooyiga ciraaq ciidamada turkiga ayaa la wareegay xero milatari oo ku taalla deegaanka bacshiiqa xeradan ayaa ah mid loogu talagalay in maleeshiyaadka suniyiinta lagu tababaro ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku baaqay in turkigu ay la baxaan ciidankooda laakiin madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa baaqaasi ku tilmaamay mid aan qiimo lahayn dhinaca kale madaxweyne erdogan ayaa hore waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii luusan ee sanadkii kii kaasi oo lagu sameeyey xuduudaha turkiga ee iminka isagoo tilmaamay in heshiiskaasi uu ahaa mid ku yimid cadaadis shisheeye
baadariga ugu weyn madhabta diinta katholiga bob francis ayaa waxa uu arbacada maanta ah ku baaqay in xabad joojin deg deg ah laga hirgeliyo waddanka suuriya isagoo oo khudbadiisi kusoo qaatay toddobaadlaha ahayd ee fatigaanka maanta ayaa baadarigu waxa uu sheegay in la joojiyo colaadaasi inay muhiim u tahay dadka shacabka ah gaar ahaana caruurta si ay uga baxsadaan meelaha duqeynta ay ka socoto goor sii horreysay ayaa dadaallo caalami ah oo la abuuray loogana dan lahaa sidii xabajoojin waarta looga hirgelin lahaa waddankaasi ay aafayeen dagaalada muddada shanta sano ahayd ay burburtay tii ugu dambeysay ayaa waxay ahayd bishii hore markii xabajoojin muddo kooban socotay oo ay ka dulaaleen amaba dhexdhexaad ay ka ahaayeen maraykanka iyo ruushka oo diiradda lagu saarayay xaaladda sii xumaanaysay xalab ee iyadu meesha ka baxday
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farshaxanka sawir gacmeedka iyo weliba muuqaalada la xiriira waxyaabaha dadka xirfadda lihi ay ku gudbiyaan muuqaalada dhinaca horumarka iyo saamaynta bulshada ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in ay yihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijiyo istaraatiijiyadda qorsho kasta oo la dejinaya in muuqaal ahaan lagu sameeyo markaa howlahaasi la dhisayo iyadoo qaar ka mida bulshadu ay aaminsan yihiin in musawirada dadka bini-aadamka iyo waxyaabaha nool ay khatar ku yihiin marka loo eego diinta islaamka oo aanay ku habboonayn in lagu dhiirigeliyo mujtamaca waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya cabdi maxamed cabdigaab oo muddo dheer isagu ahaa nin isagu farshaxanka iyo sawirada ah gacanta laga sameeye sawir gacmeedka muddo dheer kasoo shaqaynayay haatan ah macalin dhallinyarada da-yarta ah wax ku bara dalkan kenya iyo maxamed axmed muuse oo gool loo yaqaan oo isagu warbaahinta iyo dhaqankaba ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa cabdi maxamed cabdigaab waad madsantahay yaasiin ciise waan u mahad celinaya v o da waxaan kuu sheegaya horta farshaxanka ama artiska waxa weeye adduunku ku dhisan yahay adduunka wax waliba haddii aad ka bilowdo dharka aad xiran tahay haddaan arti lagu samayn suuragal ma noqoteen in la sameeyo weelasha wax lagu cunayo haddaan la samayn suuragal ma noqoteen haddii aan doonayna marka dhaqankeena inaan carruurteena tusno ama aqal soomaaliga sidii loo dhisi jiray ama weelasha wax lagu cuni jiray see loo samaynaya waa arti in lagu sameeyo noqonaysaa arti la-aantiis marka waxaa wax socdaa adduunka may jireen gawaarida laga sameeyaa dharkaa laga sameeyaa wax kasta arti ay kasoo bilowdaan saa darteed ilmaheena marka anaga maanta waxaan fursad u helna carruurta oo jaamaca inaan ku barno carruurta marka iskuulaadka xiran yihiin inaan artiga barno si aan ugu dhaqanka u soo gelino artiga dhaqanka u soo gela maxasiib kabay la qaadi jiray masay ahaayeen maxaa lagu dadka cuni jireen wiilashay wax lagu cuni jiray aqalada see loo dhisi jiray yaa dhisi jiray waxaasoo dhan inay ku bartaan artiga loogu talagala carruur horta marka hore aad baan u salaamayaa yaasiin ciise wadheer oo barnaamijkan dabcan naga qabanaya iyo maamulka v o da haddii aan bal doodiisa u soo noqdo waxa weeye qofka waxa weeye farshaxankan uu sheegaya waxa weeye khasaaro fara badan baa ka jira qof ahaan iyo weliba waxa weye ummad ahaanba tusaalahaan markaan soo qaadano qofka baniaadamka ee farshaxanka markaad aragto waxa weye waa qof isagu bulshada inta badan ka xidhan boqolkiiba waxa weeye sagaashan baa laga yaaba inuu inta badan waxa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay waxa aad aragtee magaranaysa sanamyada iyo muuqaaladaas iyo waxaas marka qofka baniaadamka waxa weeye goor xeedhiya fadhaalka dhacee buu kuleeyahay maxaa dhacay horta bersonal way ku xun tahay shakhsiyan way ku xun tahay midda labaadna midda labaadna waxa weeye dee diiniyan uma fiicna haddii waxa weeye dad islaamaa nahay ma wanaagsana marka arrintii uu sheegaya xaaji gool waxaa kuu sheegaya weelasha wax lagu cunayo iyo fandhaalka iyo xeerada iyo sidee loo sameeyey yaa sameeyey waa farshaxan qudhooda haddaan ayagu ahayn lama sameeyeen marka carruurta inaan barno ku khasbannahay farshaxankana iyo aartiga meeshuu ka yimid waa meeshaas mar gool waxaan u malaynayaa meel kale oo cabsan yahay aarti uma yaqaan kuwaas aarti uma yaqaan cabdi sida uu sheegaya waxa weeye waa runtii alaabta waa la sameeyey laakiinse dee dad islaamaan nahay dad muslimaan nahay hadhow waxa lagu leeyahay wixii wixii sawira ee la sawiraya wax weeye diintu ayna noo ogolayn hadhow waxa lagu leeyahay naf soo geli waxa weeye ha la kala saaro cabdi ha kala saaro labada arrimood waxa weeye wixii sawir leh ee naf xayawaan ee nool kaas waxa weye diintu ma ogola cabdi dadkan haddaad wax barayso dhallinyarada ah waxyaabaha aad barto ma ku jiraan waxyaaba muuqaalo qof dadka biniaadamka ha waa ku jiraan kodhe waxaan kuu sheegay horta midaan kuu sheegay dadka qaar waxay yidhahdaan xataa sawirada footada lama ogolo adduunka dhaan sawir footo la qaaday see baasboor loo goosan lahaa see wax loo samayn lahaa waa hagaag tan kale kacbada masaajidka xaramka dadka say u garan lahay haddaan lasoo sawirin oo gacan lagu samayn ama farshaxan lagu samayn wax kasta waxay ku dhisay masjidka arkaysid khudbada dheer la samaynayo farshaxan lagu sameeyey waa lakalo dhisaan lagu sameeyey waxaa laga sameeyey injineerka wuxuu ka sameeyey arts aa laga soo sameeyey marka hore kadib aa la sameeyey wax kasta marka waxay ka soo bilowda beeskooda hoose arts ama farshaxanka farshaxanka waa saldhigga nolosha markaad wax tilmaamayso dhulka ugu geerayso waa inaad xoolaha waxaa lagu sameeya calaamada lagu sameeya ceelasha marka la samaynayo waa in dhisaan la sameeyaa wax kasta adduunka marka saldhig waxaa waa farshaxan waa tahay goolow waxaa tahay in saxaafadda iyo dhaqanka labadaba ka shaqaynaya hadda marka ololayaasha la samaynayo waxaan kambeynka la yidhaahdo oo la isticmaalayo warbaahintan ee bulshada dee mar walba waxaa loo baahaya in muuqaalkii iyo dhisaynkii naqshadii iyo farshaxankii in la sameeyo taa maxaad ka leedahay waa runta laakiinse waxa weeye maadaama dad islaamaan nahay xagga diinta inaanu ka eegno marka waxaa loo baahan tahay aad wax sawir lahayd waxaa fiican inaad hadal ahaan aad u gudbiso si waxa weeye diintii aad u waafajiso
yaasiin waxaa jirta musimyada qaranka adduunka adduunka waxaa spain oo kale waa kuwa ugu xadaarada weyn adduunka talyaaniga faransiiska waxaa la gadaa sawiro waxaa jira la gado malaayiin sagaal boqoloo milyan la gado oo sameeyey kasoo qaadfa artisi weynaa oo oo dhintay waxaa la jira paolo picasso asalkiisa waa spanish laakiin waa maraykan oo noqday gaabi dambe sawiradiisa ilaa hadda waxaa la gataa waxaa laga helay musimyada ee guryo ku yaala faransiiska iyadoo la fujinaya saqafka kore waxaa laga helay cid ka helay saddex sawir saddex sawir waxaa lagu gaday midkiiba sagaal boqoloo milyan yaasiin waa arts marka waxaa loo keediya waa dhaqanka in la barto waxaa dadka hore maxay ahaan jireen dadka hore see u dhaqmi jireen maxay cuni jireen say ahaan jireen kasoo qaad meesha ugu sahlan aan kuu sheega alwaa alwaaxa la saarto kitaabka lagu marka la akhrisanaya alwaaxa alwaaxa la saarto qoriga qoriga arts waa waa la sameeyey design ku qoran soo si loo dhaqshaday marka wax kasta aasaaskooda waa arts dadkan een dadkan aad arkayso een maxaan ku radaa waayeelka ah ee farshaxanka iyo dhaqanka hore u yaqaana ee hadda idinla jooga haweenkan siddeetan jirada ee u gudbinaya caruurtan kale ee soo korayay ee soomaalida kulli muuqaaladu ay ku jiraan ka waran golow arrintaasi waa arrin jirta laakiinse waxa weeye hadda ka hor baan noolaan jirnay wax sawiri ma jirin farshaxan ma jirin wax habeeratee cillada habeeratee ka jirta male marka inaan dhaqaale eegno maaha waxaan waa adduunya berri waan ka tegaynaa waxa weeye wax berri lagula xisaabtamayo intaasoo milyan baa la siiya intaasoo milyan baa la siiya waxa ka wanaagsan adiga waxa weeye kitaabka alle iyo sida uu noo iyo sunnaha nebiga inaan raacno ka iyo dhaqankaba labada inaan qaadano ragaalaha gol sunnaha nabiga lama diidan in la raaco waa wax muqadastaas waa biyo kabir macaan waaba lama taabtaan laakiin waxaan kuu sheegaya adigu waxaad leedahay sagaal boqol oo milyan baad sheegaysaa laakiinse waxa weeye waxa ka wanaagsan beri maxaad waxaan naf soo geli baa lagu leeyahay maxaad odhan doontaa sheekadii waxaa wadaa weli mataqaan hadal wax ku gudbinaynaa iyo gabay wax lagu gudbinaa adduunka qoraal iyo wax lagu rabaa muuqaal wax lagu rabaa intaas oo taabsi beri caruurtaada wax caruurtaada caruurtaada wax looga sheekeeyaa la rabaa waxaa arta in aan la yiri iyo gabayaaban aan la yiri iyo gabayada raawugaas boqorayhin ma haysaa waxaan xafiisanaha dad baa xafiisan oo soo gudbiyey sayd maxamed cabdiwaxsan sawirkiis maxamed cabdiwaxsan waxay sheegtaa sawirkiis maxamed cabdiwaxsan see lagu helay waxaa lagu helay tilmaan lagu helay sheeka lagu helay tilmaan lagu helay waxaa laga qoray sawirka anaa goobjooga waxaa lagu helay islaan lidaa toox yar oo joogtay taleex joogtay laga laga hadba way ka sheekaysay saas markaasaa la sawira gacan lagu sameeyey kadib baa la soo bandhigay sawirka aan kala saaro wax haddii waxa weye wixii adduunyadu waxa weye ay ku soconayso diintu ay ugashay ma diidanin laakiinse waxa lagu leeyahay hadhowto waxa weeye naf soo geli lagu odhanayo lagu weydiinayo inaan farshaxanka kala saaro waayo marka magaca guud ay farshaxan bay ka yihiin laakiinse aan kala saaraan cabdi leenna oo muuqaalada laga cabdi ugu dambayntii muxuu xalku yahay toddobaadkan ee dhaqanka iyo waxyaabaha ardada aad baraysaan iyo waxaa laga faa'iidi karo annaga wax ugu badan barayn dhaqanka waxa waa ardayda waxyaabihii hore inay farshaxanka waxayna la soo barina wax ka barno ee annaga diintan waxuma dhimayno diintan ma dhibaateen diintan wax diinta ee dhibaateeyaan ma doonin ama wax diinta ay ogoleen laakiin farshaxanka waa wax dhaqanka lagu gudbiyo oo muqadas oo ummadda ummadda kale ugu gudbiso ugu dambayntii dhinaca social mediaha ama warbaahintan ee bulshada iyo ololayaasha la samaynaya adoo ku gabagabaynaya gool qaabkee la adeegsanaya haddii aad diiday farshaxanka muuqaalada waxaa la adeegsanayaa inagoo markaasi eegayna wixii dhaqanka uu noo ogol yahay sida ay ka mid yihiin ulaha la qaato bakooradaha bandhaalada waxaan ku cunno qaabkaas inaanu u gudbinno laakiinse wax noolo qof noolo intaan sawiraan waxa weye ninkii hebel ahaa waa kaas taas waxa weeye inaan waxa weeye aan ka waantoobno inaan dadka bulshadana u soo gudbin ayaa aad u wanaagsan aad iyo aad ayaad umahadsantay kuwaas waxay ahaayeen cabdi maxamed cabdigaab oo ah nin isagu farshaxanka sawir gacmeedka iyo arrimaha la xiriira ku xeel dheer ahna macalin iyo maxamed axmed muuse gool oo isaguna dhaqanka iyo warbaahinta ka shaqeeya yaasiin isago dheere v o a nairobi
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan cabdixakiin maxamuud sirwac oo inala socodsiiya
waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maalintii shalay shaaciyey in cashuurta oo lagu kordhiyo cabitaanada ay ku badan tahay sonkortu ay hoos u dhigi karto heerka xanuunka sonkorta iyo weliba cayiinlaanta xaddhaafka ah oo dunida lama laabantay wixii ka dambeeyey sideetamaadkii iyadoo hay-addu sheegtay in sannadii laba kun iyo afar iyo tobankiina ay xaaladan cayiinlaanta ku sugnaayeen carruur tiradoodu ay gaadhayso koob iyo afartan milyan oo da-doodu ay ka hoosayso shan sanno haddaba sidee ayay sonkortu u keentaa amaba ay u sababtaa cayiinlaanta iyo weliba xanuunka macaanka amaba sonkorta waxaana barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyskee toddobaadkan aan ku xog waraysan doonaa doctor cali sheekh cumar qaabil oo ah khabiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee somalilan macaanka ama sonkorta waxyaabaha macmacaan ama sonkorta badan ma ku yeelan kartaa saameyn caafimaadka qofka marka la eego guud ahaan waa haa way ku yeelan kartaa siyaabahay ugu yeelan karto waxa weeye sonkortu waa noocyada cuntada ee markay jirka ka bataan u kaydiya jirku ee isu beddesho baruur kow markaa waxay keentaa in qofkii uu buurto oo sixadkii caadigii ee buurridiisu ahayd ee ku xidhnayd dherarka iyo da-da qofka inuu ka bato laba in dheefshiidkii hafkii habkii jirku u shaqaynayay ilaan waa cunto ka badane ay wax iska beddelaan oo in badan uu kaydiyo oo intuu soo saarayay ama uu jirku isticmaalayay markay ka badato inta kale kayd bay noqotaa saa annagoo waxay naga bataan u kaydsanno kaydkaa uu ku kaydiyey jirkuu kaydiyey ee siyaadadiihi wuxuu la wehel yahay caafimaad darro qofka soo waajahasa noloshiisa ama ha yaraado ama ha weynaaday marka maxaa ka mid a caafimaad daradaasi iyo weliba xaaladaha caafimaad darre ee ka keeni kara ama ka dhalan kara sokortaa kaydsanaysa iyo weliba macaankaa badana qofku qaata caafimaad darrada waxaa ka mid a buurri culays qofka ku keenta oo xitaa shaqaduu qabsanayay yaraato cudurro joogtaa oo aan dawo lahayn oo ku dhaca oo sida cudurka macaanka la yidhaha uu ka mid yahay oo uu u baahanayo aanu ka bogsanayn qofku weligii la noolaanayo doctor haddaynu eegno dee sonkortii markaynu ka hadlayno iyo weliba xabeemca macaana waxyaaba noloshii ku gadaamano inta badan habnololeedkii iyo weliba noloshii maalinlaha ee qofka ka mid a cuntooyinkii bay ku jiraan waxay ku jiraan maxaan ku cabitaanadii la cabeeyey bay ku jiraan noloshii caadiga ahayd qofku ku noolaabay inta badan ay barbar socdaan amaba ay ka mid yihiin siduu qofku iskaga ilaalin karaya maalintii xaddi intee leeg inuu helo oo uu jidhkiisu helo si aanu kaydkaa badan ee qofkii cayilaanta iyo xanuunada ku keenaya aanay ugu imanin xaddi intee lagbu qofku maalintii u baahan karaa se siduu u heli karaya
guud ahaan markaad eegto cuntada dheeli tiran ee la isticmaalo ee la og yahay inay qofka caafimaadkiisu sugaysaa waxay ku salaysan tahay saddex maado oo aan qaadanno cuntooyinka marka horeba macaanaysa sonkortu kuma tahay ama kuwa isku bedelay jirkeennuu bedelo macaan waxaa looga baahan yahay qiyaaso xadidan waxaa kaloo loo baahan yahay waxyaabaha dufanka ama duxda leh inagu u naqaano saliidda subaga baruurta oo iyaguna qaybka qayb gaara ah iyo cuntooyinka jirka dhisa ee ay ka midka yihiin cuntada dhiska jirka ee afka qalaadna brotiinka lagu yidhaha waxaa kale oo soo soo soo raaca kuwa jirka ilaaliya ama ka shaqaysiiya inta badan oo iyaguna fitaminada iyo waxaa la mid a mid walba xadda cayiman ayaa dadweynuhu ayaa bulshadu ay u baahan tahay taa oon la dhaafi karin haddaba waxaaba suurtagalaba qofkii inuu xaddi badan cunay amaba ay kuba timiba de inuu kaydkii badnaayo ee sonkortii ama baruurtii timi ama miisaankiisii batay ama macaankii ku yimi qaab nololeedkiisi amaba waxaan afka qalaad lagu yidhahdo lifestylekiisii say noqonaysaa si uu intaa hore uga de uga de uu iskaga rido dabcan wixii dambana uga feejignaado xanuunadan oo caalamka kusoo siyaadaya waxa weeye dadku berigii hore wax kasta ha cunaane howlgacmeed bay qaban jireen shaqo badan oo culus ama way lugeyn jireen weliba nolosha soomaalida markaan soo eegno aan eegno oo reer guuraabay ahayd waxaa laga yaabaa haddii aan xanuunno kale oo jirka ku dhacay oo meelihii soo saarayay dhaacaanada fududeeya in jirku qaato waxa macaan haddayna jirin inta badan waxay cunaan wuxuu ku bixi jiray socod oo jirkaa waa la shaqayn jiray oo waa la lugeyn jiray oo ceebiyaa lasoo dhaamin jiray oo mishiinamay jirine gacanta dadku kula soo baxayeen beerahoo kale saasaa loo isticmaalayay iminka waxaa dhacday in dadkii dad fadhiya ay noqdeen dabeeto gaadiidkii qalabkii la isticmaalayay kuwa miisku ku yaalloo la fadhiya la noqday cuntadii adoo miiskii fadhiya tii guriga iyo tii xafiiska la joogay iyo tii marka magaalada la joogo qofku wax cunayo waxaas waxay keeneen miisaankii oo bata cudurradii macaankoo kale lahaa ee macaan ka dhalinayo iyaguna aada u siyaada oo ay ka mid tahay cudurkan la ydhaahaa sankarowga ama macaanka ee dadka ku dhaca ee sida joogtada ah oo aada u soo siyaadaya imiga noqonayana cudurrada ugu badan ee aakhirka dadku u dhiman doonaan kuwa ugu horeeya taa waxaa ka mid ah habnololeedkoo isbedelay habnololeedkaa isbedelay waxa weeye dadkii baabuur bay wada raacaan xafiisyo guryey wada fadhiyaan t v baa la daawadaa magaaladiibaa qofku wuxuu haystay jeebkiisa iyo soo ku xisaabtamaya meel kasta wax yaroo jabanu ka iibsanaya beryii hore waxaa dhici karta inaan sokorta leeba heli jiray qaali ahayd waxyaabaha layska ilaaliya ee saddexda cadcadaanka ama ee afar baana dhahe ayaa in laga marka horeba caafimaadku ka digay waa sonkorta waa baruurta oon dhaqan u leenahay hilibka hadduuna baruur lahayn dadku aanu cuninba hilibgeel haddii loo soo dhigo dadka haddaan kurusula socon maba isticmaalaan waana kuwa khatarta ugu badan waa wax cad milixda oo iyadna macaanka iyo waxyaabaha iyadna sababa ayaa iyadna khatar weyn nogu ah xagga dhiikarka marka wax iswada wehelinaya sonkortii baruurtii milixdii wixiioo laba xanuun oo isbarkanoo midba mid ka khatarsan yahay keenaya talada guudaba een aad aad siinayso amaba ay muhiim tahay inuu qaato qofkii si uga taxadiro miisaanka badan ee soo kordhaya ee hadda la tilmaamaya adduunka ka qaylinayo iyo qaadashada sonkorta badan ee la qaadanaya iyaduna miisaankii iyo waliba macaankii keenaysa talada guud ee aad siinaysaa maxay tahay talada guud aan sheegayaa waxay tahay in dadku waxyaabaha aan macaanku ku badnayn isticmaalo sonkorta sideedaba qofka haddii deediisu afartan gaadho wax macaan oo sonkor ku badan tahay total guud ahaanba inuu iska yareeyo iskaba ilaaliyo waayo wax badan loogama baahna waxaa lagu bedelayaa cuntada cuntooyinka khudradda cuntooyinka midhaha ah ee aan xitaa beriiska ahayn sida digirta ama galleyda iyo waxyaabaha noocaasa in habnaqo habdhaqanka la bedelo oo qofku wuxuu u baahan yahay toddobaadkii inuu markay ugu yartahay boqol iyo konton minit u lugeeyo hadduuna maalin kastaba lugeyn karin ama wiigii soddon daqiiqo maalin kasta u lugeeyo iyo in si joogtaa loola socdo miisaankaaga adigoo la tashanaya dhakhaatiirta iyo ciddii taqaana kulba qofku inta dherarkiisa iyo jooggiisu yahay iyo miisaankiisu oo laysku xadidayo oo marka haddii shan kiilo isla bil kugu biiraan oo miisaankaagu markii hore caadi ahaa xadkii waa daafta guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa janiintiinnu barnaamijka midnimada isugu iman doona toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaan alla
cabdixakiim maxamuud shirwacaad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana asaga ayaana la socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington markana bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa xuseen barre aadan xuseen mahadsanid zahra war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska danjiraha maraykanka u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanku ay si dhow ula shaqaynayso dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada galmudug iyo puntland si wax looga qabto walaaca ka dhashay weerarkii sideed iyo labaatankii sebtembar ee agagaarka gaalkacyo oo sida lagu xusay war-saxaafadeedkan ahaa mid ay ciidamada maraykanku isku difaacayeen dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto warbixinta la xidhiidha khasaaraha ka dhashay duqayntaasi war-saxaafadeedka ayaa waxa uu xusay in dowladda maraykanku ay si dhab ah u wajahayso eedeymaha la xidhiidha khasaaraha duqayntaasi ka dhashay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa lagu sheegay in war-saxaafadeedkani in ay qiimeynayso dhammaan eedeymaha u muuqda kuwo lagu kalsoonaan karo danjiraha maraykanka ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo madaxda siyaasadda ee koonfurta gaalkacyo oo uu ku jiro madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariim xuseen guuleed sidoo kale danjiraha maraykanka ayaa la kulmay madaxweynaha puntland cabdiweligaas iyo madaxda sare ee ciidanka qaranka xiisadda ka dhex taagan dalalka turkiga iyo suuriya ayaa sii korodhay xiisaddan ayaa bilaabantay markii ciidamada turkigu ay gudaha u galeen dalka ciraaq kuwaasi oo ku sugan agagaarka magaalada mowsil ee waqooyiga ciraaq ciidamada turkiga ayaa la wareegay xero militari oo ku taala deegaanka baacshiiqa xeradan ayaa ah mid loogu talagalay in lagu tababaro maleeshiyaadka suniyiinta ah
waa tahay xuseen aad baad umahadsan tahay markanna mid ka mid ah heesihii aan ugu talagalnay dadka
anku waayo walaalo waa kaa helay
heeskaasi aynu ugu luqanin fanaaniinta aweys khamiis iyo aamin camaari ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadad oo idinka hifan salaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dab waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
iskanaafee amba waa kuwata